horta arinta ah ee federaalku cirka kama soo dhicin waxay ku timid dastuurka ama shuruucda dalka ayaa lagu qoray dastuurka qaadashadiisuna wax dhammaystirba markaa ma aha waxa weeye wax bilow ah una baahan wakhti iyo barasho dheer buu u baahan yahay waxaa kale oo ayana dadku ay aad iyo aadan isleenahay su'aal ah maxaa dadku isu keeni kara dadka soomaali waa dagaalamay meelaha la kala aaday colaad baa dhacday waa maxay waxa isu keeni karaa se isugu imaan karaa maxaa saldhig u noqon kara admiraale sidau ku doodayo gudoomiyaha guddiga xubinta ka ahad ma u artaa in xalka soomaalidu kala tagtay ay tahay xaduudeyn iyo soodimo in loo raadiyo xalkusaa makula muuqdaa sideedaba horta federaalku balaya cirkaga soo dhacda maaha khayrka soo dhacna midna ma ah waa nooc siyaasadeed ama wax lagu maamulo oo kolba duruufta oo ay ku fuli karto lagu eego soomaaliya waa jirtaa dhibaatooyin badan oo dad badan u garteen in federaal lagu xalli karo laakiin dad badan oo kale waxay qabaan xal ti intuu keeni lahay kala tag inuu keenaa dhici kartana dad kalaa qaba waa ka baxaawkiin xalkii laga filaya federaalka tii maanta la wado ma xalkibuu keenay mase xaldarrabuu keenay horta soomaalidu waxay tiraahdaa shaqo gabal dhiman gabar lama tuso micnaha waxa waaye soomaalidu horta federaalku hadduu bilow nagu yahay waxa uu yahayba iyo meeshuu nagaga yimidba hadduu bilow nagu yahay dadka iyaguna ma aha dad u bisil oo yaqaana federaalka macnihiisa iyo sida loogu dhaqmo laakiin soomaalida sida aad og tahayba waxa waaye maxaa la yirahda hadalkooda ugu horreysa markii laba qofood iska hor yimaadaana nabad ma sheegtay ah waxaweyaan dad xuduudaha haddii hadda xuduudihii iyo federaalkii la keeno waxay u arkayaan micnaha qaab negative ay u arkaan meeshii positive ku ay u arki lahaayeen wuxuu ku soo kordhinayaa aan qabaas maxaa la dhahaa deganaansho la'aan iyo kala firir ismaaciil macalin muuse aad badna waa uga hadashaa arrintan federaalka iyo xaduudaha dowladduna maalmahan aad bay u hadalhaysaa marka ma kuu muuqataa in xalka soomaalida uu keenayo sida uu u qabo xuseen xaashi shaki ma laha habkan dad soomaaliyeedoo qaybaha bulshada ka midahi ay guddoonsadeen iyadoo laga duulaayo dhibta soomaaliya ay ku sugan tahay sana kadib dastuurka kumeelgaarkaana waa lagu qoray oo markii la yidhaa hadda wakhtigan xaadirka dalka sharci buu ka yahay waa marka aan dhinaca nidaamka ka hadalno waxaase isweydiin leh qaadashadiisu ma waxay noqon kartaa in koox isu timadi ay qaadato federaalisamka dalkani habbuu ka guuray dowlad dhexa ah markii hab jira laga guuraayana sidii lagu qaataa la rabaa waxaa loo baahan yahay in loo codeeyo shacbiga soomali loo bandhigo doorasho qof iyo coda ayaa habkii dalkan kusoo dhaqmi jiray looga guuri karaa waxaan qabaa waa qabyo waa qabyo qoraal soomaaliya ha loo bandhigo inay rabto in kale waxay ku xihan tahay doorashada soo socotay ku xihan tahay taasi waa mid oo ku hirgelaya habka qabyaaladda oo soomaaliya ku noqday boog maraysata ah waxaan miisaal u soo qaadan karaa dagaaladii ugu dambeeyey gaalkacay ka dhacay hal degmo in la kala jaro oo weligeed hal degmo oo dadku ku wada noolyaha ahayd federaalku hal kala gooyo midka gaalkacay keeno waa midka u sababay in laysku dilo oo dhibaatadaasu ka timid usoo laabanaya xuseen xaashi xaaladaas bay taagan tahay dadkii tuulooyin buu kala goayaan waa lasdilayaa mataaba xal u aragtaa gudoomiye soomaalidu waxaa layidhahaa hilibka ama sararta hadba si loo dhiga wey wuxuu ka soo baxay civil war xarbi ahli buu ka soo baxay shuruucdii baa burburtay kala dambayntii baa burburtay nidaamkii baa burburay
iyakoo og arrimihii hore u dhacay arrimo weli kasii taagan weeye arrimaha ugu daranoo hadda jiraa waxa weeye dal iyo dad waxaa lagu dhaqaa waa sharci sharcigii waxaa lagu hayaa hadda dib u habayn waxbaa laga bedelayaa waxa weye nidaam baa waxaan saldhig u ah nidaamkiina weli dadku uma bislaan xillibay u baahan tahay wakhtibay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la dirso anugu waa soo dhoweynaya mana inkarsan dad badan baa waxay qabaan faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay waa maxay federaalku dadka labadaa horta in la dirso oo aan lagu soo boodnin laakiin haddaad tiraahdo caa waan qaatay ama shalay waan qaatay aan waa igu cusub yahay oo misana aan sheego akhdaadii iyo wixii jira waxa weeye wax badan baa bugdi kaa gelaya aan kuu caddaanayn haye admiraal farax qare bismillahi raxmaan raxiim orda dowlad iyo nidaam kasta sharciga ku taagaya dastuurka dushiisa waa ku aragna dowladdan inay dowlad federaala tahay dowladda habkii hore haddii raba in laga bedela say saaxiibaday u sheegeen doorasho inuu ku yimaado iyadoo ummadda soomaaliya ay qaadato horta markuu ugu horayso intaa waxaa ka daran hadda nafteeda sharciga wax lagu maamuli lahay dastuurka ka sokow kii lagu maamuli lahayo sheegaya sida mataqaana ee wax loo kala maamulayo dowladda dhexe iyo dowladda dowladaha kale xiriirkooduna meel sheegaysa lama hayo intaas waxaa ka daran si loo sheegaba dalku waa dal qabiilah waa dad heerbaadiya waa dad tacliintiisu yar tahay waa dadaanba garanaynba waxa la sheegsheegayo federaalkaba afar siyaasiyiinaa wadata maogi shacbooyin warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan tan kale intii fahamto herbaadiana amba shacbiga hoose ana oon garaadka weyn layn siyaasadeed waxay u qaateen inuu yahay arrin xoojinaysa qabiilkooda sidaasay u aaminsayn uu sacabtumayaan maana cilmi ay u hayaan iyo danuu u leeyahay ama dhibuu u keenayo ay garanayaan ma leh gudoomiyaha wakiil maxaa ku dar leh
waa sida admiraalku uu sheegay koley aniga kama dheeri intaasaan ahay sababtoo ah haddii la fiiriyo maxaa layidhahdaa federaalku soomaaliya maanta ma aha dowlad u bisil inay federaalku dhaqanto oo macnihiisa taqaana laakiin waxay sii bari taaraysaa waxyaabihii cunfigii jiray inay maaragtay ay sii dheeraadaan markii la sameeyo sohodimo iyo xuduuda soomaaliya inta badan waxaa dagaaladeeda keeni jiray waxa waaye risaskoo ku yar wax kale ma aha waa ceel iyo waxa daaqsinaa laisku dagaali jiray maanta markii ceelkii daaqsinkii soomaaliya markii halkaa roob ka da'o galbeed dadku way u doog raaci jireen markii dowlad goboleed la sameeyo waxay noqonaysaa in laysu dhaafi waayo soohdinba soohdin in dadkii halkaas joogay wixii ay uga soo gudbi lahaayeen maxaa la yidhaha jiidaalka oo xoolihii ah in xoolihii meesha ay ku dhammaadaan kuwaasna maalintooda ay ku dhammaato ama ay holliyaan oo dagaalaan si ay halkan ku galaan oo dagaal ugu galaan marka waxaan u malaynayaa maadaama aysan soomaalidu hadda aysan u bislayn waxaan leeyahay dowladda federaal haddii la rabo in lagu dhaqo in ay ka timaado rabitaanku inuu shacbiga ka yimaado oo marka hore shacbiga laga dhaadhiciyo dabadeed shacbiga uu maaragtay cod u qaado inay maaragtay sidaas ku dhaqmaayaan aad baad umahadsantahay